dagaalka iyo duqeymaha yuhuudeejida ghaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo shanaad oo xidhiidh ah iyadoo ay weli socdaan duqeymaha iyo weerarada xukugalka ay geysanayaan ciidamada saainada yuhuudda dhanka kalena ay muqaamadu wadaan howlgallada lagu dhigbixinaya ciidamada taagta daran ee yuhuudda duuma ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda ayaa dhanka xeebta magaalada rafax ka soo riday rasaas taasoo sababtay dhimashada dad badan oo ku sugnaa magaalada weerarkani rasaasta ayaana yimid xilli ay madaafiicda goobta ku garaaceen ciidamada yuhuudda bariga magaalada rafax ee koonfurta jida ghaza sidoo kale guri ay deganaayeen dad barakacyaalla oo ku yaala waqooyiga magaalada rafax ayay duqeeyeen ciidamada yuhuudda waxayna halkaasi ku dileen lix ruux oo ay ku jiraan caruur yaryar sida laga soo xiganaya kanaalka laksa duqeymo sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax waxay ku burburiyeen guryo badan halkii ay ku shahiideen dadkii deganaa guryahaasi waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yuhuudda masjidka danuurayn ee ku yaala xuduudda masar iyo jida ghaza burbur xoogan ayaana soo gaadhay masjidka iyadoo ay ku waxyeeloobeen dadkii markaasi ku cibaadaysanayay bartamaha jida ghaza ciidamada yuhuudda ayaa duqimo kala duwan ka geystay magaalooyinka deegaanada iyo mandiqadaha ku yaala bartamaha waxayna sababeen duqeymahaasi dhimashada tiro ka mid a shacabka iyo dhaawaca kuwo kale duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen muqayimka nusayraad ee bartamaha jida ghaza waxaa ku dhintay maati badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqayntaani dadka ku dhaawacmay ayaana leegiyay isbitaalka shuhadaa u laksa halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad tiro aad u badan oo muslimiinna ayaa shahiiday kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ay duqeen ciidamada yuhuudda guri ku yaala mandiqada dariilbalax ee bartamaha jida ghaza iyagoo sidoo kale madaafiicda goobta la bartilmaameysaday goobo ku yaala waqooyiga jida ghaza sideed ruux ayaa ku shiiday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen guryo badan oo ku yaala bartamaha jida ghaza iyadoo ay sidoo kale afartan ruux ku shiideen duqeymo xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha jida ghaza subaxnimadii maanta ciidamada yuhuudda duqeyn ay ka geysteen magaalada khanyonis waxaa ku shiiday koo iyo toban qof waxayna tirada dadka ku shiiday koonfurta iyo waqooyiga saacadihii lasoo dhaafay gaareen in ka badan lixdan iyo lix ruux u badan caruur iyo haweenaan waxba galabsan xaafad ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taala dariilbalax ayaa waxaa ku shiiday saddex ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale gumaystaha yuhuudda ayaa afar labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa uu ku kacay sagaal xasuuq oo wuxushdhimo ah kaasoo ay ku shiideen in ka badan siddeetan iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo shan kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda xidheen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa isbitaalka naasir sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa madaafiicda goobta ku garaacay isbitaalka lamal ee magaalada khanyonis ee koonfurta jida ghaza waxayna halkaasi ku burburiyeen qeybo ka mid a isbitaalka iyadoo ay waxyeello soo gaareen dadkii ku sugnaa gudaha isbitaalka duqeymahani kusoo lalaabtay isbitaalka lamal ayaa sababay istishaadka tobanaan ruux u badan haween iyo caruur isbitaalka naasir ayaa hadda waxa wajahaya xaalad adag bukaanadii ayaana la dhibaataysan daryeel-la-aan caafimaad kadib markii ay ciidamada maamulka yuhuudda kusoo rogeen go-doon muddo toddobaad ah ciidamada yuhuudda ayaana waaxda caafimaadka u diiday inay gurmad caafimaad gaarsiiyaan isbitaalka waxaana lagu soo waramayaa in gudaha isbitaalka ay ku jiraan in ka badan laba boqol oo bukaano ah kuwaasoo labaatan ka mid ay u baahan yihiin xaalad deg deg ah waxay dhanka kale ciidamada yuhuudda fuliyeen duqeyn ay ku shiideen laba ruux kuna dhaawacmeen laba kale taasoo ka dhacday guri ku yaala wadada mansuur ee xaafadda ashajaaciya ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale wada weerarada xukugalka ay ka geysanayaan deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin waxayna halkaasi waxyeello ku gaarsiinayaan dadkii ku sugnaa deegaanadaasi magaalooyinka kale ah baytulaxam iyo dawaar ee hoostaga magaalada alqaliil ayay galeen ciidamada yuhuudda iyagoo sidoo kale xoog ku galay tuulada balciin iyo safa ee galbeedka magaalada ramallah weerarada safmareenka ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen deegaanada dhacadaanta galbeed ayaa sidoo kale gaaray bariga magaalada naabolis ee dhulka la haysto ee falastiin geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa weeraro kala duwan ku qaaday ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka ghaza ciidamada muqaawamada ayaa gantaal la dhacay gaari cagaf cagafa oo ku socdaalayay magaalada khanyonis goobtii lagu beegsaday ayuuna ku burburay gaariga waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii saarneed gaariga sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay la kulmeen weerar xoogan waxaana halkaasi ku gaaray khasaare lixaad leh goobtii uu ka dhacay weerarka ayaana waxay ku soo degatay diyaarad helikobtar ah waxayna meesha ka daadguraysay askartii laga laayay ciidamada yuhuudda ugu dambeyntii waxaa isku soo baxyo ballaaran dhigay helada maxaabiista ay ku jirta gacanta muqaawamada iyagoo dalbanayeen xukuumadda netanyahu ay gashiishiis xabaad joojin iyo maxaabiis isdhaafsi ah si loo soo daayay maxaabiista yahuuddi ay ku sugan jiidaa ghaza kumanaan qof ayaa iskugu soo baxay waddada aada xarunta wasaaradda difaaca ee maamulka yahuudda waxayna dalbanayeen in xukuumadda netanyahu ay sida ugu degdegsiimaha badan usoo gebagabayso heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ay la galayaan muqaawamada si loo soo daayo maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ehelada maxaabiista yahuudda oo xirtay waddada magaalada talaabiib ee aada wasaaradda gaashaandhiga ayaa waxay ku dhawaaqayeen netanyahu waa inuu danihiisa gaarka ah ka dhigtaa meelo ka baxsan golaha wadatashiga sidoo kale waxay sheegeen in netanyahu uu iska dhegatirayo baaqyada kasoo gaaraya eelada maxaabiista kuwaasoo dhigaya mudaharaadyo ballaaran